ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد مجلد كان لحاد وحو كب أو مليون كتن بيه وحو كب العظمية باب الرضاعة باب كالشخصين مضاحفت باب كان يقضى بضع وكذا للدورة markaynu biariiqa muujasa si kooban u dul marno tobaleeyay ku dhowaan marka u horeysa waa in la sheego tilmaanta iyo tacriifka uu leeyahy ridaaca waxa loo yaqaano xagga sharciga midda labaad aayaadka iyo axaadiidta ku soo aroorayna waynu arki midda saddexaad xukumkiisa in carruurta la jaqsiye mawaajiba mise waa sunni midda afraad xigmaddiisa ama faa'iidadiisa midda shanaad aadaabta uu leeyahay ridaacani midda lixaad waktima iyo muxuu ku sugmaa ridaacu midda toddobaad tamarada iyo nataa'ijka ka soo baxaya ridaaca markuu ridaacu sugmo maxaa ka soo baxaya midda sideedaad ajriga uu leeyahay iyo sawaabka qofkan fulinayaa uu ka helayo haddii uu yahay hooyadii iyo haddii uu yahay qofkii kaleba aynu dib ugu noqonno qodobadaa iyo dar kaleba waa ku sheegi doonaa ridaacu markiisa hore waxaa radaca bimacnaa mas masta طiflu sad gabadha naaskeedii buu ilmihii jaqay ama kii wax jaqayayba ridaac baa laga waa masu labani haabitin can xamlin aw shurbi waxa weeye caano gabadhi leedahay oo ilmuhu jaqo ama hooyadii ha ahaato ama tu kale waxay ahayd dhaqan jirayoo carabta caadi u ahaa in gabadhu naaskeedu iska irmaanaan karayay markaa carruurtana ay jaqsiinaysay adduunna ay ka qaadanaysay innaga wax maaragtay ma'luufahoo aynu aada u naqaano ma aha laakiin sharci ahaan wax jiro weyn oo nebiguba calayhi salaatu wasalaam dee murdicaad iyo dar jaqsiiyey buu lahaa xagga marka la eego aayaadkii axaadiista baabka dhexdiisa aynu ku arkaya xukumkiisa xukumka xukumka maadaama qur-aanka iyo xadiidkuba ay fareen waa waajib hooyadu inay ilmaha jaqsiiso wax cudurdaar ahoo ay leedahay haddaanu jirin sida xanuun iyo iyadoo isba haleeli waayeen iyo ilmihiioo jaqi waaye iyo cudurdaar haddaanu jirin inay hooyadii ilmihii jaqsiintiisii ka hawl yaraysato uma banaana siiba inta dambarka iyo bilaha hore ee ilmuhu uu kobcayo faral bay ku tahay sunno maaha ilaahay baa yidhi waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca hooyooyinku way jaqsiiyaan carruurtooda waa jumlatun khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnaa waa jumlo xagga muuqaalka khabarka ah laakiin xagga macnaha amarka ah way jaqsiiyaan hooyooyinku hooyooyinku carruurta way jaqsiiyaan weliba gabadhii la furay bay aayaddu ka soo warramay tii la furay baan ka dayn karaynin tuu la qabana hadalkeeda baddaa marka way jaqsiiyaan ha jaqsiiyeen macnaha hooyada naxaysa ee maaragtay damiirka lehi waa ta jaqsiisa dee munaasibba maaha inay ka dayso wey khabarku macnaha u faa'idaynay latiifada ku jirta axaadiistana waynu arki doonaa xukumkiisu waa kaa sideedabana sida waalidku uu carruurtiisa xaq ugu leeyahay caruurtuna isaga xaq bay ku leeyihin waalidka aabbaha iyo hooyada labadaba xaq bay ku leeyihin sidaa darteed xaqana waxaa horeeya xaqa caruurtu leedahay baa horeeya marka waalidku xaqa caruurta ay fuliyaan ay dhammaystiraan ay ku dadaalaan ayaa la rajaynayaa xaqoodiina inay ka helaan haddii laakiin waalidku xaqiisii uu dayaco waxaa dhacaysa inuu ubadkuna dayaco xaqiisa qur-aanku waa tilmaamay xaqa waalidka iyo ka macnaha caruurta labadaba aayaad badanoo waalidka xaqiisa iyo in loo sabafalan dhiirinaya waad aragtay kuwa caruurta in loo sabafalan dhiirinayana waad aragtay sida aayaddan aynu iminka akhriyayno oo kale markuu ilaahay amar ku siiye hooyadii inay jaqsiiso ilmaha ayaa wuxuu xagga dambe yidhi wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf kii loo dhala ilmuhu ku abtirsanaya dee aabbaha ahaana waxa isagana lagu leeyahay dee inuu biilkii bixiyo dhar iyo dhuuniba wixii aan hagrasho lahayn taasoo aynu ka arkayno ilaaha awoodda lehee addoommaha sharcigan u soo dejiyey dadka dad isugu dhow inuu isagu uga sii naxariis badan yahay cidda uu isu dardaarmaya waa dadkii isuguba dhowaada laba isdhalay ayuu kii yaraana leeyahay kaweyn hagaaji kaweynna la leeyahay ka yar hagaaji waa samaaxadda iyo dabeecsanaanta iyo naxariista shareecada waayahay marka xukunkiisu waa sidaa marka iyadoo ruuxii dumarka ahayd shaqsiin karaysa ilmihii inay ama istidhaahdo naaskuu kaa xumayn ama jirkuu kaa xumayn ama iskaba shaqo tagoo meelaheen halkanuun masaasadaba ku qufulo iska shaqo tagba yuu ku hawlaynaydaan isku xidhmine waa arrin aada u qalad ah qalad wey marka xukumkiisu waa kaa aayaadka waxaa ka mid a aayadda aynu akrinay iyo aayado kale wa ummahaatukum allaati arbacnakum wa akhawaatukum min aradaaca guurkoodu waxa uu xaraam ahaa hooyada qofka jaqsiisa iyo walaasha ay naaska wada shaqeen sunnaha nebiga waynu ku arkay axaadiid badan waxaa ka mid a xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan ibnu cabaas warinay ana الnabiya salى اllahu alayhi wasalama qaala yuxarimu min aradaaci ma yuxarimu min anasr in alla inta abtirsiimada ku xaaraan noqda guurkoodu ku xaaraan noqdo nuugmadana wuu ku xaaraan noqdaa toddobadii xagga nasabka ku xaaraanta ahaa xagga nuugmadana ku xaaraan bay noqonayaan idan waa shay beeraya nasabka oo kale nuugmadani culimada islaamku waxa ay ku isku waafaqsan yihin in waxyaabaha ka ratibmaya ka dhalanaya uu yahay in guurkii uu xaraam noqonayo labadii qof inay is eegi karayaan inay isla gooni noqon karayaan laakiin nuugmadan kama dhalanayo biilkiina inuu